xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland ayaa waayadii dambe waday dadaallo kala duwan oo uu ku soo dhisayay xiriirka ururka maadaama xubnihii kala duwanaa ee ururkaasi ay xilalkoodii soo dhammaysteen ururkana uu galay doorasho doorashadaasi ayaana kadib waxaa ku guulaystay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland axmed cabdulaahi axmed kadib ururka ayaana dib loo dhisayaa xubno cusub ayaana lasoo magacaabay maamulka cusub ee xiriir kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland ayaa hore usoo magacaabay xubno kala duwan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaasha ururka kubadda cagta gobolka gedo gobolka jubbada dhexe jubbada hoose iyo ku-xigeenadooda waxaa kaloo horey loo magacaabay madaxa maaliyadda ee ururka kubadda cagta jubbaland madaxa tartamada ee xiriir kubadda cagta jubbaland madaxa farsamada ee xiriir kubadda cagta jubbaland iyo madaxa dhishbiliinka ee xiriirka iyo xubno kaleeto oo inta aan kusoo koobi karin haddaba guddoomiyaha ururka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland axmed cabdulaahi axmed ayaa soo magacaabay guddoomiyaha bahda garsoorka xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland iyo kaaliyaha xogeeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta jubbaland maxamed cabdulaahi esele oo ah garsoore in badan ku jiray bahda garsoorka horeyna u soo maray xilka maanta loo magacaabay ee guddoomiyaha garsoorka xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland iyo maxamed cumar xuseen oo loo yaqaana dhiiga ayaa isna loo magacaabay kaaliyaha xogeyaha guud ee ururka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland si kastaba ha ahaatee lix iyo tobanka bishii tagtay ee maaj ayay ahayd markii xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland doorasho guud oo ka dhacday hoolka xiriirka kubadda cagta jubbaland ayaa lagu doortay hoggaanka cusub ee ururkaasi kaasoo uu ku soo baxay doorasho ka dhacday magaalada kismaayo axmed cabdulaahi axmed oo loo magacaabay guddoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland